wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa si rasmi ah u bogaadisay doorka muhiimkaah ee hay-adaha caalamiga ay ka qaataan dhismaha iyo xoojinta hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland intuu socday shirka sanadlahii ee dhowaan lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa wuxuu wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed uu si qoto dheer uga mahadceliyey hay-adaha caalamiga ee la shaqeeya jubbaland gaar ahaan kuwa gacan ka geysta horumarinta adeegyada bulshada iyo kuwa ka taageera dhanka farsamo iyo awooddiska dowladnimada inay aaminitaanka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwa caalamiga ay kor u sii kacayso inay matalaad dhab jirto oo ah in la isweydiinayo intee wax ku baxay maxaa la sameeyey sidee wax looga bedelay bulshadii haddii wax qaldan yihiinna sidee loo wada saxaa taas waxay muujinaysaa in bisayl dowladnimo lagu dhaqaaqay horaan loo socdo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda qaramada midoobey ee caruurta save the children ee runtii ka duwan la imaatay hal abuuro ka duwan iyo direction ka duwan hay-adaha kale saaad og tihiin geedi socodka dowladnimada maalinba meelaa la degayaa sanad iyo sanadka ka dambeeya wakti kasii dambeeyada dowladdu waxay la wareegaysaa hoggaanka dowladnimo iyo matalaada dhabta ee shacabkeeda waxaad u malaysaa in hadda laga guurayo waktigii hay-adaha ay hogaamin jireen mashaariicdu oo hadda si yar loogu durqayo inay dowladdu la wareegto mas-uuliyadda ayagoo laga duulayo jahada uu adduunku hadda u guurayo oo ah inay fadlinka yaraadeen iyo isbedelada diblomaasiyadeed sidaa awgeed unisef way ka duwan tahay hay-adaha kale siday oola macaamilayso dowladda taas oo ay ka mid tahay inay dowladdu ooga dambayso hoggaanka qiimaynta iyo iskudubiridda maaliyadeed hadda nidaamka ugu fiican ee ugu wanaagsan ee in hay-adaha ay soo marayaan single treasury account ama ama akoonka dowladda ay ku leedahay maaliyadda waa arrin bogaadin mudan aanan rabno hay-adaha kale ee qaramada midoobey kuwa caalamiga inay ku deedaan jihada ay unisef ay aaday